الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخذنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك وأنك يا لطيف تيسير كل عسير فإن ذلك على الله يسير كتاب النية والإخلاص هذا محله ومبحثه niyada iyo ikhlaaska camalka oo la khaliso ikhlaas lala yimaado oo ilaahay loo khaliso kitaabkii lagu sheegay weeye wa fiihi halaathatu abwaabin saddex baab ayaa dhexdiisa ah albaab ulawel baabkii hore fi niyati macquudun waxaa loo guntay fi niyati niyadii iyo walikhlaasi ikhlaaskii iyo wa masaayaahuma masaayaadka ay iyagu leeyihiin intaa ayuu ka hadlayaa waxyaalaha masaayaadkooda waxa weeye niyada iyo ikhlaaska mid kastaa niyadu maziyay leedahay ikhlaaskuna maziyo leeyahay niyada marka masiyadeedu waa cibaadada inay astaxdo baa ku xidhan cibaadada iyo caadada in la kala sooco maxaa yeelay fa ina shay-a alwaaxida marka hore horta albaabu alawalu fi niyati walikhlaasi wa masaayaahuma markuu yidhi niyadu xagga luqada waa iska qasadka xaqiiqadeeda sharciga waxaa la yidhahdaa qasdu shay muqtarinan bificli sidaa ku taqaanay fiqiga waa lagama maarmaan camalkasta in lala yimaado niyada oo niyo loo shardiyey maxalkeedu waa qalbiga qofkii oo iska halmaansan ama iska hal nisyaan ku jiro ama qafla ku jidho hadduu niyadii ku hadlo qalbigan uusan ka niyeysnayn waxba ictibaar ma leh maxaa yeelay wa innamaa likulli imri'in maa nawaabaa inoo imaanaysa inuu ku hadlana way fiicantaha qalbiga iyo carabkaas iskaalmaysanaya niyada zamankeedu waa cibaado kasta awalkee awalkeeda ilaa in awalkaasi cudurtoomo oo awalkii la garan waayo mooyaane maalan sida soonka oo kale soonka awalkiisu dee waagu markuu beriyo halkaas ka bilaaban lahaa fajarka labaad maca daalika qofku wuxuu sii xidhan karaa sii niyeysan karaa hameenkii oo dhan iyo maqhribkii iyo inta ka dambaysa macrifatul awal baa cudurtoobday oo la garan waayo hameenkii baa la iska sii niyeysanaya niyada kayfiyada loola imaanayo takhtalifu biikhtilaafi alacmaal acmaashu hadba wax sida ay tahay bay isku khilaafaysaa weese qofkii weesaysanaya weesuu niyeysanaya salaad qofkii tukanaya salaad buu niyeysanaya sidaas weeyaan sidaasaa lagu waday qofka niyada la imaanaya oo niyadu wax u tarayso waxaa shardiya inuu qof muslima yahay inuu caqli leeyahay waxa uu niyeysanayo inuu u cilmi leeyahay niyadii inuu isla saaxiibiyo markuu la yimaado ilaa camalku kala imaanayo macnaha wax niyadii diidaya oo munaafiku ah waa inuusan la iman tacliiq lama ogola hadduu yidhaahdo waxaasaa niyeysay insha allahu oo tacliiq uga jeedo amaba iska idlaaqo waxba asiix mayaan tabaruqun keliya hadduu uga jeedo unbay asiix lahay marka waa intii laguu sheegi jiro oo mabaaxistii niyada laga baxsin jiray xaqiiqatun xukmun maxallu wazaman kayfiyatu shari wa maqsuudun xasan wuxuu yidhi marka sheikhu raxmatullahi calayhi niyada iyo ikhlaaska iyo wa masaayaahuma intaa buu u baabiye cibaadada iyo caadada niyadaa kala saaraysa waxaa lala yaabaa qofku laga yaabaa markuu la yimaado niyadii shayga cibaada u noqonaya hadduusan la imaana caado iska noqon maalan masaajidkan hadda dhex fadhida haddii aad ictikaaf niyeysatay cibaadadaa ku dhex jidha haddii aadan ictikaaf niyeysan fadhi caadiyaa iska fadhida niyadaa aad la timid baa fadhigaadaan marna qof cibaado uga dhigaysa marna qof meeshan iska fadhiya marka ictikaaf baa la niyeysaa masaajidka markaa soo geshay haddii aada qubaysatid oo aad niyo la timaadid oo maalan qofkii janaabada ka mayranayay wixii la mida cibaadadii baa u asaxaysa haddau iska nadaafo iyo iska qabowsi iskaga mayranayana waa iska arrin caadaay oo iskala yimid weeyaan xataa waxay ku leeyihin culimmada islaamku tasiiru alcaadaat cibaadaat caadooyinka cibaadooyin noqonaya sida wax cunidda wax cabidda seexashada markaad niyo wanaagsan la timaado waxaad cunaysa waxaad u cunaysaa cibaadada iyo daacada ilaahay aada ugu xoogsati dharkaa xidhanaysa waxaa u xidhanaysaa aada cawrada ku aasurati aad daacada ilaahay iskugu qurxis nikaaxi iyo guurkii wuxuu uga jeedaa qofku qasdu licfaaf watanaasul taran iyo inuu isaw ku dhowrsado siyaalahaasoo kale waxaasoo dhan waxay iska noqonayaan cibaado intaa waa xagga niyada ikhlaaskii baa soo haray ikhlaasku waxa weeye hawaabka qofka loo laalaabaya xagga baatinka ikhlaasku wuu la shaqeeyaa baatinka qofkaa saafin noqonaya tanwiir ulquluub qalbiga u nuuraya markaasuu qofku wuxuu noqonayaa qof wax saamaynayaan oo cibrooyinka iyo mawaacidda iyo waxaasoo dhan baa taasiir ku yeelanaysa marka waa waxaa la yidhi ikhlaaska ammaan ugu filan wakafaahu sharafan ana allaha tacaala laa yamnaxu ila liaxbaabi ilahay ikhlaaska ma siiyo ilaa dadka axbaabtiisaa mooyane dadka wanaagsan baa ilahay ikhlaaska siiya jacalana allahu minhu haddaba fiiri alikhlaasu siru min sirii istawdactuhu qalba man axbabtu min cibaadii xadiiu quds waa sir sirahayga ka mid oo waxaan wadeeca yeela qofka aan jeclahay qalbigiis malag daalacanaya malo markaa sawaabka ikhlaaska qoraya shaydaan daalacan karo markaa camalka qofka ikhlaaska ka fasaadin karaana ma jiro waa meel halkaasi wax ku jiro cajaa'iba qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nuhu facbud illaaha ilaahay caabud mukhlisan lahu xaalaa tahay mid ukhallisaya lahu lilaah addiina diinka xaalaa tahay mid ilaahay ukhallisahaya alaahoy baraarugay lilaahi ilaahay bau ahaaday addiinu diinka alkhaalisu ee khaaliska ahaa diinka khaaliska ahaa ilaahay bau ahaaday camalka ilaahay camalka xaggiisa aqbali maayo ilaa waxa khaaliska u ah mooyaane wa qaala ilaahay wuxuu kaloo yidhi wamaa umiruu lama amrin ilaa liyacbudu allaha allah inay caabudaan mooyaane mukhlisiina xaaliyiin kuwa u khalisaya lahu allah addiina diinkay camalkay u khalisayaan xunafaa'a xaalayyihiin kuwa iilanayo baadilkana ka iilanaya xaqana u iilanaya can cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi inama alacmaalu acmaashu biniyaati niyaad ayay ahaatay riwaayaad badan baa soo arooray inama alcamalu biniya alacmaalu biniya alcamalu biniyaat kulligood laakiin xasrigay faa'iidanaya camal kasta waxaa laga maarmaana inuu niyo la xidhiirsado laakiin xasrigaas waxaa la yidhahdaa agsari ee kulli maaha waa sida badan camal kasta inuu niyo u baahan yahay laakiin waxaa iska asixi kadhaa camal bilaa niyaah haddaa hadda qur-aan halkaa iska akhrisatid inaa waxba niyeysatid uma baahnid aadaanka qofka adimayo aadaanka la imaanayo inuu niyeysto shardi uma aha asixidiisa kuma xirna shay xaaraano ilaahay kaa xarimay markaa ka tegaysid inaad niyeysatid shardi uma aha inaad ka tegtin baa lagaa rabaa sawaabku haba ku joogo niyade marka kulli maahe waa agari bay ku leeyihiin xasrigaas inama alacmaalu acmaashu waxay dhahaan culimmadu macnaha acmaasha asixideedu sixatu lacmaal biniyaati niyooyinka ayay ahaatay macnaha muctabar waxay ku tahay biniyaati niyooyinka culimada qaar ba waxay leeyihiin waa sawaabka sawaab lacmaal waa iska xasaxaya camalkii sawaabkii baa meesha maqal innaga waxa weeye waa asixidda weeyaan madhabkeena wa inamaa likulli imri'in qof dhammaantiisna waxa u ahaaday maa nawaa wuxuu niyeysay qof kasta wuxuu niyeysay ayuu qofkaas helaya qofkii salaad duhur niyeysay salaaddii duhurka uu tukaya hadda ajarkeedii buu leeyay salaad casar qofkii niyeysay ajarkii casarkuu leeyay soon qofkii niyeysayna soonka ajarkiisii buu leeyay sidaa unbay ku soconaysa faman kaanad qofkay ahaatay hijratu hijradiisa hijro waxaa la yidhahdaa ka tegid meel laga tago meel kale la aado waagi hore intaan maka la furan waajib bay ahaan jidhay markii ka bacdina la furtayna waajibkii meesha waa ka baxa laa hijrata bacda alfatxi baa nebigu yidhi marka calayhi salatu waslam mar haddii maka la furtay hijro kaloo waajiba ma jirno faman kaanat hijratu qofkay tahay ila allahi ilaahay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa intii ka ah waxaa soo qadaranaysaa niyatan wa qasdan xagga niyada iyo xagga qasadkaba fa hijratu qofka hijradiisu ila allahi ilaahay intii ka ayay ahaatay wa rasuulihi rasuulkiisa intii ka ayay ahaatay sharcan wa jazaan hawaaban wa jazaan xagga ajarka iyo xagga hawaabka waxaa laga cararayaa meesha loo soo qadarayaa itixaadu inay ka dhacdo macna inay itixaadaan oo midoobaan macnaha shardigii iyo jawaabkii marka saasaa lagu kala duwaya waman kaanad qofkay ahaatay hijratu hijradiis ilaa addunyaa adduunye intii ka ah adduunyadaasoo yusiibuhaa uu asiibayo sida maal iyo wax la mida aw imra'atin qofkay hijradiisu ahaatay amirooya islaan islaantaasoo yankixuhaa uu soo guursanay fa hijratu qofka hijradiisuna ilaa ma ayay ahaatay magaas haajira ileyhi xaggiisa u haajiray wax weyna macnaha muctabara maaha weeyaan wax weyn maaha wax iska hooseeya ayuu u hijrooday waxa weeyaan dadkii maka ka tegayey oo madiine aadayey qofkii ilaahay dartiis iyo rasuulka darti u hijrooday hijradiisu waa ilallahi warasuuli wax weyn baa ilahay agtiisa u yaallo weeyaan qofkaasi waa cajaayib waa la amaan ilallaahi warasuuli in bay ahaatayba halkaa laguu dhigay xagga ajarka iyo xagga jazaha iyo xagga sawaabka wax weyn baa ilahay xagga u jira qofkii iska dhigay qof hijroonaya laakiin diintiisa aan la cararayne ilaahay iyo rasuulkiisa darti aan u hijroonayn ee xoolo raadisaa amaba xaas inuu soo guursada arrintiisu ahayd wahijratu ilaa maa haajara ilayhisna weeyaan wax unu hijroodo weeyaan wax weyn maaha weeye sawaab male macnaha weeyaan xagga rabbi marka aw imra'atin yankixuhaa islaanta waxaa loogu cadfay adduunyada adduunyada horta ka mid tahay ilaa dunyaa yusiibuha baa waxaa lagu cadfay aw imra'atin iyadoo adduunyadii ka mid a waxa weeye fitanta lagu fitnoobo dumarka ayaa tiro badan midda kale xadiidkan sababka ku yimid ayaa wuxuu ahaa qof dumar ah oo waxaa jiray gabar la dhihi jiro muqays ayaa magaalada madiine ka hijrootay markaasaa waxaa ka daba tegey nin rabay inuu guursado ummaddana wuxuu u muujiyey tegiddan maka uu ka tegay oo madiine iyo xaggaas uu u socdo inay arrintu tahay un sida ragga kaleba u hijroodeen oo hijro wanaagsan ah ujeeddadiisuna isaga wuxuu islahaa gabadhii halkan ka guudhay oo xaggaa u hijrootay ee fiicnayd gabadhaa soo guursatay kuwa maka uga tegayo madiine ugu socdo xaggaa markuu tegay ba xadiidkan dee ilaahay baa ogaan waxba ka qarsoonayn nebigana loo sheegay calayhi salatu wasalaam markaasaa waxaa la yihi qofkii hijradiisu adduunye iyo islaan iyo waxaa tahay isagii baa loo sarbeebaya qofka hadduu wax ku jiro oo aragti inaad waanisid hebelow waxaan iska daa waxaa ka fiican meelow saanoo kale u fadhiya inaad dhehdid a qofkii sidaasa saas weeye qofkii iyo dadkii kalaba wixii waa helaya qofkii islaan u hijrooday ama adduunye hijratu ilaa maa haajara ilayh isagiina waa isdareemaya ummaddii kalena waa gaarisa arrinta hebelow iyo heblaayadii iyo midna lama sheegin bs sidaa usluubkaa wanaagsan baa diinta waxu sheegtaa marka hijrada sharciga waa wixii ilaahay rasuulkiisa u ahaaday weeyaan maalan hadda ninkaa toban berigo maka madiine maalan sii dhex soconayay a hawshaa weyn buu la yimid maca dalika wixii waxbaa si ka ahaa xadiidkaani marka waagi dambe muhaajiru muqays baa ninka loo baxsay ninka muqays u hijrooday a ujeeddada intaa halkaas u aaday aham shay waxaa kaloo jira xadiidka waa xadiid weyn imaamu shaafici iyo imaam axmed waxay leeyihiin xadiidkani waa ulu lcilm cilmiga oo dhan saddex meelood meel wey oo see ku yahy qofku camalka u la imaanayo ama qalbigu kala yimaada ama carabku kala yimaada ama adimada saddex meelood baa lagala yimaada mid ka mido xadiidkaani sheegay waa qalbigii saddexdii camalka u qaybsanaa mid ka midoo sheegayo waa qalbiga weeyaan markaas ulu weeyaan saddex meelood meel wey imaamu shaafici riwaayo kale wuxuu leeyahay waa nisfu lcilm cilmiga kala bar barkiis buu sheegaya oo cilmigu waa labo cilmi ma garanaysaa camal xagga hoose lagala yimaado baatinkaah iyo camal daahirkaa muuqaalka guud lagala yimaado marka kii baatinkaaba isagu sheegay waa niyada niyadii buu ka hadlay xadiidku oo qalbiga maxalkeedu yahay qalbiguna waa xubnaha qofka meesha ugu fiican ha waka marka niyaduna acmaasha midda ugu fiican bay noqonaysaa xadiidkani wuxuu ku jiraa min alaxaadiisi alatii calayha madaaru lislaam axaadiista islaamka ku dul wareego oo cajaa'ibka ah oo islaamkuusan ka baxaynin waa afar xadiis baa layidhi afar xadiis baa qofka diintiisa ugu filan ba layidhi inama alacmaalu biniyaati kow laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi laba waa soo marnay min xusni islaami ilmari tarkuhu maa laa yacnihi isna waa soo marnay ina alxalaala bayinu waina alxaraama bayin afartaa xadiis waa afar xadiisa waaweyn welidaaba kutubta arbaciinka lagugu soo koobo xadii cajaa'ibka jawaamicda marka lagu qoray rawahu lhams can ibni cabaasin can الnabiy salى اllahu alayh wasalam waxaa laga wariyey oo nebiga uu ka wariyey fii ma xadiid yarwiin nebigu uu wariyey can rabbihi rabbigu ka wariyey tabaaraka wa tacaala a xadiiu qudsi ba markaa kuu noqday soo maaha waa xadiiu qudsi qaala wuxuu yidhi ilaahay in allaha ilaahay kataba waa qora qaala wuxuu yidhi in allaha ilaahay kataba waa qoray alxasanaati xasanaadkii wasayi'aati sayi'aadkiina waa qor waa qoray ilahay uma bayana dalika kabacdina ilahay waa caddeeyey subxaana wa tacaala marka hore waa la qoray looxul maxfuudkaa lagu qoray kabacdina waa la caddeeyey oo malaa'igta iyo mukalafiintaba waa loo caddeeyey faman hama qofkii hamiya waa lasii caddaynaya bixasanatin xasana qofkii hamiya oo damco wax wanaagsan inuu sameeyo oo falam yacmalha aan samaynin ama wuu halmaamay ama waa suuroobi weyde kataba haa haa xasanadii wuu qorayaa allahu ilaahay cindahu agtiisa ilaahay wuu qorayaa xasanatan kaamilatan xaalay tahay a xasano kaamila dhammaystiran kaamilatan baa lagu adkeeyey cindahu baa la isticmaal wain hama hadduu hamiyo bihaa xasanadii oo facamilaha oo camal falo katabaha allahu ilahay xasanadii waa u qorayaa caza wajal cindahu agtiisa cashra xasanaatin baa ilaahay u qoraya toban xasano ilaa sabci miati dicfin ilaa toddoba boqol oo laalaab oo xasano ilaa adcaafin kaiiratin ilaa laalaabyo tiro badan oo ilaahay uu og yahay unoo qofku ikhlaaskiisa iyo camalka iyo sida ula yimid la xidhiiraysa wain hama hadduu qofku hamiyo bisayi'atin xumaan oo falam yacmalha usan camal uusan samaynin xumaantii ilahay dartii uga tegay waa qof inta xumaan damca inuu sameeyo ilahay dartii uga tegay hadduu inta xumaan damca inuu sameeyo oo isaguba awoodi waayey oo isagoo iska sii jecelday arrintii suuroobi weday waxba ajirkaasi ma leh a waxbuu rabay inuu dilo cidduu dili lahaaba ama kaba baqay ama u suuroobi weday kaasi arrintii sidiis kaga baqa de xumaantii weli iska niyeysan yahay waxba ajira ma leh ee qof inta damca inuu xumeeyo markaa ilahay dartii iskaga daayay wey a kaa wey kan ajirkaas katabaha allahu ilaahay waa u qorayaa cindahu agtiisa qofka xumaantii iska daayey oo aan camal aan samaynin xasanatan kaamilatan baa ilaahay u qorahayaa wain hama hadduu hamiyo bihaa sayi'adii oo facamilaha oo camal falana katabaha allahu sayi'adii baa ilahay u qorayaa sayi'atan waaxidatan xaalay tahay ama sayi'atan waaxidatan buu qoraya hal sayi'o hal dembi baa loo qoraya waaxiddaa lagu saadkay ha waa cajaa'ib sharcigana waxyaalihiisa wanaagsanoo cajaa'ibkaa ayay ka mid tahay baa le qofku wanaag la yimaado toban in loo qoro qofkii xumaan la yimaada hal xabo in loo qoro haddaan ba laga dhaafinba waa mazaaya alikhlaas ba la yidhi xadiidkan iyo ma garanaysaa labada ka dambeeyaba waxyaalaha ziyaadada leeyahay can ibni cumar waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi baynamaa waqti halaaatu nafarin koox saddexa yamshuuna ay soconayaan akhadahum waxaa qabtay almadaru roob baa qabtay oo u yimid koox nafar waxaa la yidhahdaa jamacatu rijaal baa inta badan loo isticmaalaa saddex ilaa toddoba ama saddex ilaa toban halkan hadda saddex nin oo reer bani israa'iila baa looga jeedaa nafarkan roob baa qabtay qoladii fa awow waxay u dulmeen ilaa qaarin god oo fii jabalin buur ku yaalla dhexdeed god bay galeen fanxadad waxaa ku soo wilanwilatay calaa fami kaarihim godkooda afkiisii sakratun sallax baa min aljabali buurta xaggeeda kaga soo wilanwilatay ama kaga soo dilindillootay faindabaqad way dabooshay calayhim dushoodii godku hal meeloo laga galow lahaa meeshiina dhagax baa isku gooyey waa meel qisa iyo cajaa'ib ka socotee afkii waa jarmaadoo daaqaddaa xidhay ama albaabka oo kale ayay noqotay meel meel la xidhay bay noqotay albaabkii waa waa waa go-a meeshii godkii halkii daloolow lahaa waa odmi wa qaala bacduhum baa ku yidhi libacdin barkii kale unduruu fiiriya acmaalan acmaal acmaashaasoo camiltumuuhaa aada camal fasheen haalisatan xaalay khaalis tahay lilaahina u camal fashan ilahay dartiis saalixatan miya ay saalixa tahay mid wanaagsan lilaahina au camal fasheen wadcullaha ilaahay ku barya bihaa acmaashaas lacalahu ilaahay wuxuu mudan yahay ama xaqiiqa ku yahay ama laga yaaba yufarijuhaa inuu fayduhaa sakradaan cankum xaggiinna waxaa samaynaysaan ila waa la tashanayaa raggii hal meel baa u dalooshay meeshiina waa goob acmaal ilaahay darta aan ula nimid aan ilaahay ku barino oo acmaashaas ilaahay ugu tawasulno ilaahay waxaas haddaanu dartaa u samaynay ilah waxaa naga dulqaad aan dhahno faqaala axaduhum midkood wuxuu yidhi allaahuma allahayo in kaana lii inahu shaaniya kaana lii waxa ii ahaa waalidaani laba waalid aabbiyo hooyo shaykhaani waaweyn kabiiraani waaweyn waa isku mac waliya waxaa kaloo ii ahaa sibyatun caruur yaryar siqaarun yaryar sibyatun kuwaa faala caruur oo siqaarun yaryar kuntu waxaan ahaa arcaa kii da kii macnaha arca kii macnaha socda calayhim arca calayhim ascaa macnaha bimacnaa arcaaba arcaa calayhim dushooda kuwii ilaaliyo oo xoolaha iyo waxaasna waa loo soo daajin jiray macnaha calayhimtaanna waxay ku dhacaysaa labadii waaweyneed iyo carruurtii kuwaasaan xoolaha macnaha dee la maalaya iyo waxaa loo soo daajin jiray iyagana xafidi jiray oo ilaalin jiray arcaa calayhim fa idaa ruxtu calayhim markaan kusoo dulcaraabo oo meeshii min almarca ilaa arca calayhim iyaga dar baa usoo waxdaajin jira oo xoolahu raaci jira maogtahay xoolihii soofay markii aan ku soo caraabay iyagii carruurtii iyo aabbihii hooyadii xalabtu waa lisi jir xoolahaasaan lisi jir ari buu ahaa fa bada'tu waan ku bilaabi jiray biwaalidaya labadii dhashay asqiihimaa xaal aan waraabinayo qabla baniya baan ku bilaabi jiray carruurtayda horteed carruurta horteed inooan carruurta wax siin baan aabbihii hooyo dad waaweynah caanaha aan soo lisay aan siin jiray wainii aniguna ista'hartu awal caadi buu fiidku u imaan jiray oo gabalgaabku u imaan jiray maalin maalmaha ka mida ayuu daha wainii anigu ista'hartu waan dah waa dibdhacay daata yoomin maalin falam aati ma imaan xataa amsaytu ilaaan ka galabaystay maxaa looga jeedaa ilaan habeenkii ka gudagalay afar iyo labaatanka saac baa lix iyo lixba laisku tiriyaa a lixdan dambe oo maanta iyo lixda hore oo saacaa waa laisku tirinaya ilaaan ka galabaystay oo macnaha habeen aan ka gudagalay fawajadtuhumaa aabbiyi hooyo waan helay naa'imayni baan ka helay laba hurda waxay ka dhigan tahay xoolihii markaan habeenkii keenay waabay hurdaanba faxalabtu waan soo lisay kamaa sidii kuntu anhaa axlubu kii u soo lisa faqumtu waan istaagay cinda ru'uusihimaa madaxyaalkooda agtooda iyagoo jiifa akrahu xaalaa nacay an uqidahumaa inaan baraarujiyo la waan xanuunsanayaa qofku isagoo hurdo iyo markaa gamay haddii la toosiyo siduu u salalaya inaan toosiye ayaan nacyaba wa akrahu waxaan kaloo nacyaba yidhi an asiya inaan waraabiyo asibyata carruurta yaryar carruurta yaryaroo iyagu soo jeeda walxaal asibyatu carruurtii yaryaraydna yatadaaqawna ay qaylinayaan ama sawaxamayaan sawaxan cinda rijlaya labadayda lagood agtood carruurtii yaryaraydna caanaha nasiibay leeyihiin oo carruurtaa baahan oo xoolainta la soo xidhaeya u baahan in wax la siiyo saasay u sharqamayaan u qaylinayaan ha anna waxaan diidayaa inaan iyaga ka hor aabbiyo hooyo ka hor inaan caanaha cid kala siiyo inaan toosiyana waa nacayo waana carruur yaryar oo gaajaysan oo waxay ciddii dhashay weliba beer wax dhalay baa waxay rabeen gacanta ku haya xataa dalaca alfajr ilaa waagii ka baryey saan caanihii ugu dulhayey a waa waxaan dadkaan iyo hadda ka suroobeyn a siaan caanihii halkaana u fadhiyey caanihiina labadaa waalid aan madaxooda ula dul fadhiyey carruurtiina ay ugu baahnaayeen ayaa waagi ka beryey fain kunta fain kunta haddaad tahay ilaahayow waaba tahay taclamu kii og waad boog tahay annii anigu facaltu inaan falay arrinkaa ibtiqaa'a wejika wejigaada dalabkiisa fafruj lanaa ilaahu naga fayd furjatan dalool ilaahu meeshaan dalool noo banne furjadaasoo naraa minhaa xaggeed aan ka aragna asamaa'a cirka hawo aan ka helno cirku noo muuqdo fafaraja allaahu in la shado iyo inaan la shadin labadaba waa la soo aro fafaraja allaahu ilaahay baa fayday xoogaa yaryo dhan maaha dalool baa dalooshamay faraawuu samaa samadii bay arkeen warkaa cirkii baa le cirkii baa meel yaraa u muuqatay xoogaa daloola ayaa u muuqday ninkaa ducadiisa camalka ilaa waxaa la rabaa acmaal inaad leedahayoo kuwa ilaahay agti kugu rajaha badan aad taqaanid oo cajaa'ibkaayoo ilaahay aad markii wax kugu yimaadaan aad ku baryan kadhig laakiin haddaadan wax meel mari karo qiimalaba aadan weligaa samayn waxaadoo dhan bay sayin waxaan haba ahayn xaaladaadu waa iska si kale wa qaala alaakharu ninkii kalena wuxuu yidhi allaahuma allahyow innahaa innahaa qise qisadaydu kaanat lii waxaa ii ahayd bintu camin adeer gabadhiis gabaraa ilmaa adeer lahay baa jidhadeedu bintu cammadaasoo axbabtuha aan jeclahay ka ashaddi maa shay kan ugu darnaanshaha badan yuxibu rijaalu ragga ay jeclaadaan annisaaa dumarka bimaanaa xubban shadiida jacayl aad u daran baan gabadha ilmo adeer aan nahay aan jeclaa ba yidhi fa dalabtu waan dalbay bu yidhi minhaa gabadhi ayaan dalbayoo waxaan ka dalbay wadi iyo macnaha zine iyo xumaan a baan ka dalbay fa abad way diidda gabadhi xumaantii way diidda xataa aatiyahaa ilaanu gala imaado bima'ati diinaarin boqol diinaar dirham ma aha waa lacagta adag waa diinaar waa dahab boqol diinaar waa lacag tiro badan haddeeray badan tahay iska daa waaga horo reer bani israail jireen a boqol diinaar baa meeshii lagamaarmaa noqotay fa fa bakaytu waan dalbay buu yidhi boqolkii diin ah waa raadraashay waa u socday waa lacag badanoo muddo la ururinaya xataa jamactuhaa ilaa waagi dambe isla soo ururiyey waa soo jimciyey waa soo hela a wax muddaa la raadinayay waa la soo hela bes lacagtii baan u keenay iyana markaa xumaantii bay ka yeeshay iyadana xadiid kalea sheegayayo sanaa ku dhaca sanaa abaar oo dhib badan oo hoole loo baahan yahay ee qof iyadu sideeda xumaanta uga ganacsan jidha ama rabtay ma aha falamaa waqactu haddaan ku dhacay buu yidhi ama aan fadhiistay bayna rijlayhaa labadeedi lugood dhexdooda oo jimaacii iyo waxaas aan damcay welina aanan samaynin ayay qaalada waxay tidhi ilaa walba qof xumaan iyadu rabtay ma ahayne yaa cabdallaah addoonka ilaahayow ittaqi allaah allah ka yaab walaa taftax ha furin alkhaatama khaatamkana ha furin oo gabadhaas macnaha bikaarada ah bikradaas xaaraan ha ku jebin alkhaatamna waxaa looga jeedaa waa farjiga ilaa bixaqi xaqiisa mooyaano waa taswiijin sharciyin guur sharciya inaan isguursanno mooyaane si kale halkaa ha u isticmaali faqumtu waa kacay buu yidhi waan kac waa iskaga tegi lacagtiina waa uga tegi riwaayo kalea tilmaamaysa markaan halkaa ku fadhiisay ayay gabadhii macnaha jarcaysay oo jirkeedii dubaaxiyey markaase waay waxaan ku yidhi maxaa kugu dhaca waxay tidhi ilaahay baan ka cabsanayaa ilaa walba qof xumaanta iyadu rabtay maahay markaasaan ku yidhi u yidhi adoo saa u baahan oo u dhibaataysan oo abaariya shidda kugu dhacday miyaa ilaahay ka cabsanaysaa waxaanoo barwaaqa anoo haysana ilaahay ka cabsan maya miyaa xoolihiiba uga teg isagoon waxba samayn meeshuu iskaga teg qofka halkaa isagoo jooga isqabtay oo xumaanad iska daayey fa in kunta haddaad tahay taclamu kii ogel ilaahayo anni anigu facaltuhu arrinkaa inaan sameeyey ibtiqaa'a wejhika wejigaada dalabkiisa fafruj cannaa ilaahayow naga fayd furjatan furjo in kale ilahu naga bannay fafaraja ilaahay waa fayday saddex meelood meel baa markii hore la goy la rag waa saddex nin markii labaadna meel la eg hal meel baa hadhay wa qaala haaliu ninkii saddexaad wuxuu yidhi kani waa inu dho inta hadhay o dhan ilahu naga qaad ilaa cid ka dambay soo ducaynaysa ma harin labadii kale ducadii waa soo madhay moogta allahuma allah yore inna anigu istaajartu ajiiran mid kuuli ah ama shaqaalaha ayaan kiriis bifaraqi uruzin baana ku kurays a lix iyo toban rodol qaad daarad waxa la yidhaha daarad lix iyo toban rodol qaada ayaan ku kuraysay falamaa qadaa camalow shaqadiisii hadduu dhammaystay oo shaqadii uu ii qabtay intaasaan ujro kuu siinayaa lix iyo toban rodol oo beriise ii shaqee shaqadii hadduu dhammaystay qaala wuxuu yidhi acdinii xaqii xoolahaygii sii ujradaydi jornaatig facratu cali waa u bandhigo hoobaa eg faraqiba canhu isagii baaba iska nacay waa ka dhaqaaqay shaqaalaha qaar baa iska dhib badan moogtahay lacalla adu waa iskaga tegi waa lagu kari waa iskaga tegi falam azal kama zuulin azracuhu inaan u beerayo wixii uu ka tegay beriiskii baanba beer ugu beera xataa jamactu ilaa aan uga jamciyo minhu xaggiisa baqaran lo waa loo badan waa jamac baqaratan oo taa lagu dara hal xabaa moogtahay baqaran lo iyo rucaataa kuwii raaci lahaa waxaasaa meesha beriis badan baa soo baxay waa gaday lo' baanba ka baxshiyey shaqaalihii raaci lahaa fa jaanii waa ii yimid maalin maalmaha ka mid a ayuu ii yimid fa qaala wuxuu yidhi ittaqi illaah war ilaahay ka yaabay sii xoolahay waagii faqultu waxaan idhi idhab orod tag ilaa tilkal baqar lo'daas halkaa joogta aad iyo warucaatiha kuwa raacayo la jooga fakhud wada qaado fa qaala wuxuu yidhi ittaqi illaah labada ittaqi illah waa kala duwanta tii hore waxay idinsiiba ahayd tan waxaa way ittaqi illah ilaahay ka cabso walaa tastahzi bi haygu jees jees haa xoola iyo loo anuu kaama sugayne lix iyo tobanka igu radolle beriiska ahaa isi qultu faqultu waxaan idhi ina anigu laa astahzi'u bika kugu jees jeesi maayee fakud orodoo qaado lo'da iyo kuwa la joogaba faakadahu waa qaatay wixii oo dhan boo kaxays marka xadiidka waxaa laga qaadanaya haddii qof shay lagugu soo dhiibo ama aada u hayso oo wixiisii intaad waxgeliso ku gadib waxu soo saaraan intaanaa laigu kaa soo dhibay intii ho wixii soo saardhan adigu allaha lagama ogolo meelahaas waddamada adoo ka imaanaya lacagaha lagu soo dhiibay markaasaa meelaha ama dhexe markaa soo marisa waddamada iyo dubay aad xoola kusoo gadda xooliba halkaan ka keentay oo gadday baad tiri aniga kunkan dollar baa laigu soo dhibay ho intii kalena waa la had oo faa'iidada kun kaloo maalan faa'iido noqday kunkaan iyo kunka faa'iidada baa ninka xoolaha lahaabaa leh wax faaid wixi o dhan isagaa leh fain kunta haddaad tahay taclamu ku og ani anugu facaltu daalika arrinkaa inaan sameeyey ibtiqaa'a wejhika wejigaada dalabkiisa faafrij ilaahayow fayd maa baqiya inta hadhay bu yar ma ujeedaa inta ka hadhay sallixi meesha ilahay naga dulqaad fafaraj allahu ilaahay baa fayday wa fii riwaayati waxayd fakharaju waa bixen yamshuuna iyagoo soconaya raggii geedkii awalba waa ka galeen toos ba inta uga soo bixeen bay socdeen rawaahu shaykhaani wاnasaa-iyu xadiidka waxaa laga qaadanaya jawaazu tawasul bisaalix alacmaal acmaasha wanaagsan in ilaahay loogu tawasuli karo daataduna kasii awleysan ha halkaasuu markaa kaaga sharaxayaayo dee qof kasta xaalad cajaa'ib ah ayuu meeshaas macnaha ka soo madhay oo la yimi can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu anahu abaa hurayra qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah man ascadu nnaasi dadka yaa ugu liibaanid badan ugu mudan bishafaacatika shafaacadaada yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada kan ugu liibaanida badan ugu mudan shafaacadaada maalinka qiyaamada a kan ugu dheef weyn kee weeyaan qaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu alay waslam laqad danantu waa meliyey ya abaa hurayra anlaa yasalanii inuusan weydiinayn can hada alxadiidi xadiidkaasoo ah shafaacada qofka ugu mudan axadun axad kaasoo awalu minka adiga kaa horreey qof kaa horreeya inuusan weydiinayn waa iska malaynay oo maxaan ku maleeyey waa limaa ra'aytu waxaan arkayo min xirsika ku dadaalkaada ah cala alxadiidi xadiidkaa ku dadaalis intaan loo jawaabin baa isagii la ammaana haddaad dad intaa waxbadhid macnay kale fiican yihiin qofku wuxuu ku fiican yahay inaad ku ammaantid oo aad u sheegi ka dhig haa dadaalkiisa iyo nidaamkaasna waa laga qaadanaya xadiidka wuxuu yidhi ascadunaasi waatan jawaabti dadka kan ugu mudan ama ugu xadli weyn bishafaacati shafaacadeeda yowma alqiyaama man weeyaan qaala yidhi laa ilaaha ila allaahu a ilaah ma ahaanin ilaah kale ma ahaanin ila allah khaalisan xaaliya midkii ka khalisaya min qalbihi qalbigiisa ow amase nafsii naftiisa nebigu wa shukraawi rawaahu lbukhaariyu baa wariyey qofka kelimada cajaa'ibka la yimaada subixii iyo galabkiiba riwaayaad baa sheegay a kelimadaa qofkii la yimaado qofkaasaa ugu mudan waa kelimada haddii dhammaydoo dayibka ahayd weeyaan dembigaa lagu tirtiraa tawxiidkooda waa lagu wardiya albaab athaani saddex baab aha baabkii labaad yusaabulmaru qofka waa la sawaab siinayaa calaa niyati niyadiisaa laga sawaab siinayaa faqad oo keliya hadaan camalkiiba la imaan haddaan niyo keliya la timaadid niyada ajarkeedii baa leedahay can macni bni yaziida radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana abi aabbahay wuxuu ahaa yaziidu ahaa kaana abi aabbahay wuxuu ahaa yaziidu ah akhraja kii saaray danaaniira danaaniir ayuu saaray soo baxsha yatasadaqu bihaa xaalu sadaqaysanayo danaaniirtaas fa wadacahaa wuxuu dejiyey cinda rajulin nin agtiis fi lmasjidi masaajidka dhexdiis masaajidka haddii la iska hadlo aqrinta badan masaajidka nebiga ku dhacda calayhi salaatu wasalaam ninbuu macnaa daa xoolahaada cidlo laguma dayici karay ninkan ma meel buu alaabta iska dhiga cinda rajulin oo fi lmasjidi buu ku yidhi markaa shaarixu wa adina lahu fi tasaduqi bihaa calaa ayi muxtaaji nin masaajidka iska jiifinta ag dhigay ba wuxuu yidhi adaa iga wakiila ii sadaqe lacagtaa ku agtaalla fa ji'tu anigiiba ay mid buu yidhi oo wiilkiisi ah yaziid kii lacagta baxshay wiilow dhalay masaajidkii baa fa akhadtuhaa lacagta abahay meesha dhigay danaaniirtaa oo iska qaatay bu faataytuhu aab baan u imid bihaa lacagtii baan ula imid lacagtuu masaajidka geeyey anoo wata baan aabba u imid faqaala wuxuu yidhi wallaah aabba wuxuu yidhi ilaah baan ku dhaartay maa iyaaka adiga un arati ulama jeedin adiga kulama doonayn maa arati iyaaka bay ka dhiganta xasriga maa iyaaka adiga arati ulamaanan jeedin haddaan kusiinaya waynu wada joognaye adiga kuguma talagelin bay sadaqadaan fakhaasamtu waa la doodayoo ilaa rasuulillahi ma ula soo doono sal sl de se wuxuu yidhi adiga kuulama jeedin keen lacagta isna wuxuu yidhi anigu waa u baahnaa nebigii baa la iskula yimi fa qaala nebigu wuxuu yidhi laka adiga waxaa kuu ahaaday maa naweyta waxaa niyeysatay yaa yaziidu yaziidow waa saxaabigii lacagta baxshay oo aabbaha ahaa adiga ninka weyna wixii aa niyadaadi baa leedahay waa kaa meel madha walaka adna waxaa kuu ahaaday maa akhadata waxaa qaadatay yaa macnu wiilkii weeye macnigu magaciisaa lahaa macni ninka la yidhaahdo adiguna waxaa qaadatay baa leedahay saasaa lagu kala heli marka waxa weeyaan niyadiisba ajar ku helay ninkaas saxaabiga ah saa weeye xadiidka maxalushaahidka loo keena meesha marka nebigu ninkaana gacantiisa waa ku suga calayhi salatu wasalaam maxaa ninkan sadaqada ilmahaadaba siin ka dhah sadaqa ayaa lacagtaani ahayd aabbaa bixinaya wiilkiisi baana qaatay waana nebiguna waa u daayay wuu u baahnaa baa lihi a qofka aad dhashay oo weyn oo baahan waa siin ka dhax xataa zakadaadaa siin ka dhax wal haddaad leedahay zakadaada hataa siin ka dhax ood adiga biilkiisa kugu waajibin waay rawaahu lbukhaariyu fi zakaati buu ku wariyey sooma jeedaan kitaabu zakaat baa lagu warshay can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi in allaha ilaahay laa yanduru ma ego oo fiirin maayo nadro oo naxariis iyo turid ay ku jidho ilaa suwarikum muuqaaladiinna qaabka aa u samaysan tihiin iyo quruxdiinna iyo waxaas mar haddii camalkiin muxuu yahay ilaahay waxba fiirin mayo muuqaalkiinaan quruxda badan waxay dhahaan xusnu daahir laa qiimata lahu maca suui lbaatini daahirka oo fiican oo si fiican u muuqatid waxba ma tadha haddaanadan gudaha ka fiicnayn ha qofka dus gudaha ka fiicnayn ilaahay marka fiirin maayo muuqaalkiina iyo iyo wa amwaalikum xoolihiinana ilaahay fiirin mayo xoolo aan zaka laga bixin waa iska haysataan taasna ilaahay fiirin mayo haddii la fiiriyo fiirintii naxariista weeyaane fiiraan caraalaa la fiirinaya walaakina yanduru ilahay wuxuu fiirinayaa ilaa quluubikum qalbiyaashiina iyo wa acmaalikum acmaashiina ayaa ilahay fiirinaya camalka xumaan laga ilaaliyey oo ilahay darti loola yimid a kaas baa ilaahay fiirinaya qalbigaa la cabira ilaa quluubikum waa meeshaan sheegaynado waxa weeyaan ashrafu alacdaa weeyaan xubnaha isagaa ugu cajo badan jirka kaleo dhan ayuu xukumaa waka waa cadkii halkaa ku jirayo hadduu isagu wanaagsanaado jirka inta kale ay wanaagsanaanayso facala almu'mini an yufatisha can qalbihi qofka mu'minkaa dushiisa waxaa la yidhi inuu qalbigiisa intaa fatisho oo baaro aa ka ilaaliya markaa ka khaali yeelo min alcuyuubi wayudahirahu min adunuub dembiyaashan oo ka dahiro xumaanta ka waxeeyo wayxmilahu bidaacati illahi ilahay daacadiisana ku xambaaro min iimaanin haabitin wayaqiinin raasikhin wamuraaqabati lilah watawakulin calayhi waxyaalahaas o dhan baa loo qalbigiisa inuu uga caado yeelo qofka waa meesha kaliyo ilahay u waasax noqotay wey waay walakin yanduru ila quluubikum acmaalikum rawahu muslim wibnu maaja can sahli bni xunayfin can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi man sa'ala allah ilaahay qofkii weydiisa ashahaadata shahiidnimo ilaahay waddadiisa in lagu dilo shahiidnimo iska sheegasho maaha bisidqin runna ku weydiisa qalbi khaalisa ilaahay uga tamaniye oo ay dhab ka tahay ilaahay dartii in loo dilo a hadday mar waddooyinkeeda soo maraan oo jihaad inta u baxo halkaa lagu dilo ballaqahu llahu ilahay baa qofkaa gaarsiiya manaazil ashuhadaa'i shuhadada boosaskooda meelahay joogaan oo kale wain maata walow maata haba dhinto calaa firaashi joodargiis gogashuu joogayba ha ku dul dhinto isagoon weliba teginba niyadaas uu la yimid buu wuxuu ku helayaa shuhadada meeshay manzilkooda waa haddii ay soo madho diinta ilaahay loo jihaadayo oo xaqa oo dhaba yaa oo wadooy sidii saxa looga tarjumayo inuu naftiisa ku bixin lahaa isagoo marka weliba aan tegin ilahay wuxuu gaarsiinaya manaazil ashuhada niyadiisa ku hel rawahu lhamsat ila lbuhaari walafdu tirmidiyi imaamu tirmidi lafdigiisu wuxuu ahaa man sa'ala allah ilahay qofkii weydiisa alqatla dilid fii sabiilihi lagu dilo saadiqan xaalaya kii karun sheegaya min qalbihi qalbigiisa acdaahu llahu ilahay wuxuu siiya ajra shahiidi qof shahiida ajirkiisu shahiidkuna waa qofka u dagaalamaya oo keliya litakuna kalimatu llahi hiya alculya kelimada ilahay inay noqoto midda saraysa ujeedo kale noocay tahayba aan lahayn xarig aad soo heshay iska daa mansab iyo darajo ka we hal dabar be xadiidku hal dabar aad soo heshay qofkii u dagaalamaya oo wixiisu sidaa tahay yaa dabarkaasuu leeyay waxba ma leh can caaishata can nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabigu wuxuu yihi maa min imriin qof ma jiro qofkaasoo takuunu lahu ay u ahaanayso salaatun salaad bileylin fii leylin habeenkii qof habeenkii salaad tukan jiray oo la imaan jiray ma jiro qofkaasoo yaklibuhu uga qaalib noqonaya calayhaa salaada dusheeda noomun hurdi salaaddu hameenkii tahajud la imaan jiray hurde baa kala tagtay markaa salaadii hurdaa la tagtay ilaa haddii la helo qofka kutiba lahu waxaa loo qorayaa ajru salaatihi salaadiisa ajarkiisa xalay waa ka seexday maanta waa loo qoraya ajarkiisa wa kaana noomu hurdadiisana waxay noqonaysaa caleyhi dushiisa sadaqatan iska sadaqo waxaa weeyaan mar hadduu hurdadiisan baa la tagtay aysan la tagtan hadduu tukan lahaa ajarkiisa waa niyeysnaa markuu seexanay wuxuu niyeysana inuu kaco oo tukado ajarkiiba leeyahy waa niyadii baa laga hadlaya رواه أبو داود والنسائي عن أبي كبشة الأنماري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي حير ثلاثة صدع أقسم وأن دارن عليهن الدش وضان كل دارن إياه إن إلهي أكتي سكا هذين ها والذي نفسي محمد بيده ها ما نقص مدي كواد مال عبد أدون مال كيس من نسقامه من صدقة صدقة درتد أدون مال كيس أنا هكذا قلت هذا صدقة حول من نسقامسه ما نقص مال عبد ما نصام من صدقته صدقة لك بحش مال أدون وما نصام قف أدونك ما أدونك وقف باللغة جدا حي الإله بأقو بيالي ومقرنسا لا أريد نالك انطلق علي دهين وحي يدوا بحنا فرميلات مال بعدي نوحي مقرنسا ربع وإنوها ريب واكس taas waa mid midda labaad walaa dulima cabdun addoon lama dulmiyo madlamatan dulmi oo fa sabara calayhaa uu ku sabro ilaa zaadahu llahu ilaahay baa u ziyaadiyey cizan cizi iyo sharaf haddii inta lagu dulmiyo aad sabidhid ilaahay cizi iyo sharaf ayuu ku ziyaadinaya sabirkaa dartiis taasna waa midii kale cafi haddaad la timaadid cizi baa ilaahay ku ziyaadinaya walaa fasaxa cabdun addoon ma furo baaba mas'alatin weydiin baabkeed qof weydiin iyo su-aal isagoo aan u baahnayn ha xoolaha dadka iskama weydiiso iisoo kaalmeeyo wxisii isagoo isagoaba macnaha ka kaaftoomi kara ilaa fatax allahu ilaahay baa u furay caleyhi dushiisa baaba faqrin faqri baabkiis weligiis saasoo ahaanaya faqri baa loo furaya aw kelimata naxwaha ama kelimo la mid ayaa nebigu yidhi alayh sala slam waa shakuraawi oowaha weeyaan qofku isagoo wuxuu weydiisanaya wejiga biyihinta ka tagaan marka dambe oo maalinta qiyaamada imaanaya isagoo wejigiisa xabad hiliba aan lagu arag oo diiran yahay su-aasha ma fiicna oo weliba haddaadan u baahnayn waxaan daruuri ahayn wa uxadiukum waan idin warramayaabaa nebigu yidhi xadiian xadiid baan idin sheegayaa faxfaduuh war bal xafida xadii cajaaibaa soo socde qaala nebi wuxuu yidhi nima dunya adduunyadu sideedaba liarbacati nafarin afar qof ay u ahaatay afar qof kooxa afara wey adduunka o dhan isku soo ururi afar buu ahaada markii laga fiirsho xagga cilmiga iyo xoolaha cabdun addoon waa kii koowaad razaqahu llah ilaahay ku arsaaqay maalan maal badan iyo wacilman cilmi weyn oo fahuwa qofkaas yataqii waa cabsanaya fiihi dhexdiisa rabbahu rabbigiis buu kaga cabsanaya cilmiga iyo maalka cilmigi iyo maalkii ayuu ilaahay kaga cabsanahaya cilmigiina dadku baraya xoolihiina zakadii buu ka bixinaya waa qof waana caalim waana taajir labadaas isku haysta wayasilu wuxuuna ka xiriirinaya fiihi dhexdiisa raximahu raximkiisa iyo qaraabadiisana waa ka xiriirinaya qofkaas kaasi waa mid wayaclamu wuxuu kale og yahay lilaahi ilaahay inay u ahatay fiihi dhexdiisa xaqan xaq xaqan lilahi siiba ka dhiganta ilaahay inuu xaq ku leeyahay buu ogyahay oo maalkan xaq lagu leeyahay fa haadaa ninkaasi biafdali lmanaazili manaazisha midda ugu sarraysa weyn darajooyinka ilahay agtiisa midda ugu sarraysa maraya cilmigii iyo xoolihiiba waa waa xaqoodii buu kasoo gutay kii labaad waa cabdun addoon weeye razaqahu llah ilahay ku arsaaqay cilman cilm walam yarzuqhu kuma arsaaqan maalan xoola waa nin shiikho caalimo cilmi diinle laakiin xoola ma hayo fa huwa saadiqu niyati laakiin niyadiisa mid ku run sheegaya weeyo yaquulu wuxuu leeyahay low ana liya maalan haddaan xoola lahaan lahaa la camiltu waxaan camal fali lahaa bicamali fulaanin hebel camalkiisa oo kale waa kii fiicnaa oo hore ninkaas sida xoolaha ula baxo kale baan isna ula bixi lahaa leey fa huwa ninkaani biniyatihi ma'juurun biniyati bisababi niyati majuurun waa laga ajir siinaya niyadiisa sababkeed mid la ajir siinaya wey fa ajruhumaa labadaan ajirkoodu sawaan waa ismid mid xoola iyo cilmi waa leey midna cilmi keliyu leeyahy laakiin hadduu xoolo heli lahaa wuxuu leeyahy kaasaan la mid noqon lahaa niyadiisa darteed labadaa nin waa isku mid hadhow ilahay agtiis isku ajir waa waka wa cabdun midna waa nin kii saddexaad razaqahu llah waa addoona ilaahay ku arsaaqay maalan xoolow leeyahy walam yarzuqu kuma arsaaqin cilma waa xoolow leeyahay lakiin cilmi ma leh fa huwa ninkaasi yakhbidu waa ku duldhacayaa fiihi maalka dhexdiisa bikayr cilmi yakhbidu waa iskaga macna hawtulhamag baa loo isticmaala erigan waa iskaga duldaadanayaa bikayri cilmi cilmi la-aan haa waa xoolihii iskaga tasarufaya oo iska dhexgelaya maxay tahay cilmi la-aantu waa tan tana afsiraysa laa yataqii uga cabsan mayo fiihi maalka dhexdiisa rabbahu rabbigiisa walaa yasilu xidhiirin mayo fiihi maalka dhexdiisa raxima qaraabadiisa walaa yaclamu mooga lilaahi ilaahay fii dahs xaqan inuu u ahaaday fa haadaa ninkaasi biakhbasi lmanaasili manaasisha iyo darajooyinka midda ugu liidata ama ugu xun ama ugu hoosaysa ayuu ku sugan yahay kaas waa nin xun wa cabdun addoonna lam yarzuqhu llahu ilaahay kuma arsaaqin maalan walaa cilmin cilmina ma leh xoolana ma leh fa huwa laakin waa waajira kan waa badan yahy yaquulu wuxuu leeyahay low ana lii maalan haddaan xoolo lahaan lahaa la camiltu waan ku camalfali lahaa fiihi maalkaas bicamali fulaanin hebel shaqadiisa oo kale waa kii xumaa hadeer a kii xumaayo aan raximka ka xidhiirin jirin oo aan fiicnayn buu tamaninayaa wuxuu leeyahy kaasoo kalea noqon lahaa waa ninkan wuxuu leeyahy saas kale ugu tamashlayn lahaayo ugu tuman lahaayo xumaan iyo balaayo iyo ukaa burcad buu ku noqon lahaa waa kaas kaa shaqadiisao kale qaban lahaa ule fa huwa ninkan biniyatihi bisababi niyatihi niyadiisa sababkiis isagana waxa weeyaan waa mid dembiilaa weeyaan fahuwa isaguna biniyatihi buu ahaaday niyadiisaa xun buu ahaaday fa wisruhumaa labadan dambe dembigooduna midna waa cayr cilmin aan lahayn midna xoolo keliya leeya cilmi ma leh sawaan waa isku mid niyadaa isku mid ka dhigtay wax xun bay niyeysan yihiin haddii loo dhiiba maanta xoolo isagoo halkaa iska cayro iska fadhi aan ka baxaysan haddii laiska soo hordhigo xoolaha ugu badan khayr kama sameeyeen madarsiya masaajid midna wax kagama tareen iyo diin iyo khayr a markaasaa waxba looma dhiibin laakiin niyada xun buu qabaaba rawaahu tirmidi imaamu tirmidi baa wariyey xadiidkan albaab athalith waa kii ugu dambeeyey fi taxdiiri buu ka hadlayaa min ariyaai iskususka ayaa meeshaan layskaga digaya qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi jala shaanu faman kaana qofkii ada yacmalu kii yarjuu kii rajaynaya liqa'a rabbi rabbigi la kulankiisa falyacmal ha camal falo camalan saalixan camal wanaagsan walaa yushrik uusan shariik yeelin bicibaadati rabbi rabbiga cibaadadiisa axadan cidnaba can jundubin jundubin waxaa laga wariyey radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nebi wuxuu yidhi man samaca qofkii ismaqashiiya yaa dadka haa oo cibaadadiisa iyo wixiisa iyo dadka inuu ismaqmaqashiiyo ayuu ula jeedaa ama cilmigiisaba samaca allahu bihi ilaahay baa ismaqashiiya waa mushaakale bimacnaa fadaxahu ilaahay baa fadeexadeeya amaamahu yowma alqiyaama ilaahay baa fadeexadeeya maalinka qiyaamada waman yuraa'i qofkii dadka istustusa yuraa illaahu bihi ilaahay baa istustusa isagana maxaa looga jeedaa midaan qofkii dadka u daahiriya camalkiisa ilaahay baa shuhreeyo isna siduu halkaan isku muujiyey qiyaamadaa la muujinaya warkiisa xumaantaa samayn jiro dadka camalkiisa istusi jira fiiriya wakaase waa la fadeexadaynaya riwaayo kalena waxay ahayd walahu naaru naar booba leey waxa weeyaan marka camalkaada cidna laysma maqashiyo laysma tustuso rawaahu shaykhaani wa tirmidiy can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nebi wuxuu yidhi qaala allahu tabaaraka wa tacala ilahi wuxuu yidhi ana anigu aqna shurakaa'i shurakada inta wax wanaagsada wax wanaagsataa kan ugu hodansan baana cani shirki baanba weliba hodan ka ahay wadaagsi in wax layla wadaagsado ama wax layla wadaajiyo hodan baan ka ahay umaba baahniba ha oo macnaha in wax layla wadaajiyo cidoo cibaada macnaha cid kale layla wadaajiye kayrkay ah hodan baan ka ah man camila camalan tanaa fasidhay camal qofkii la yimaada camalkaasoo ashraka wadaajiyey shariig yeelay fiihi dhexdiisa macii macayga hayrii aniga kayrkay cid aan ahayn taraktuhu camalku waa ka tegaya a taraktuhu isagii waa ka tegaya mankii waa ka tegaya wa shirkahuna waa ka tegaya wuxuu wadaajintiis wuxuu ila wadaajiyey isagii iyo wuxuu ila wadaajiyey isagii yani wixiiso dhan waa laysla tuuraya wey rawahu muslim waa laysla tuuraya ilahay uma baahan way marka waxa weeyaan arrimahaasoo dhan waa arrimo khatara qofku cibaadadiisa ilahay dartii inuu la qasto weeyaan sususkaasi waxaasna iska shirki khafiyeen iska noqonayaan baa lagu leeyahy oo dajaal wax ka daran baan idinka cabsanaya nebigu markuu yidhi wuxuu yidhi waa shirkiga khafigaayo qofku inuu kaco isagoo salaad tukanaya markaasuu salaadii qurxinaya markuu arko in la fiirsanayo oo loo jeedo oo waka sii qurxinaya riwaayo kale waxaad ummaddeeda uga cabsan maayo inay qoraxda caabudaan iyo dayaxa iyo sanam iyo balaayo laakiin camalla ilaahay darti aan ahayn ayaan uga cabsanaya iyo shahwa khafiih rawahu muslim wa canhu can nabiy sala allah alay slam qaala wuxuu yidhi ina awala naasi dadka kan ugu horreeyay kaasoo yuqdaa la xukumaya yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada caleyhi dushiisa rajulun waa nin xadiidkan fiiriy qof la xukumo kan ugu horreeya waa nin ninkaasoo usu shidda la shahiid yeelay waa dhinto jihaadba ku dhintay fa utiya bihi waa lala imaanaya ninka ilaah waa jihaadaya jihaadka weliba ku dhintay waa la soo taagahaya ilahay hortiisa facarafahu ilaahay wuxuu barayaa aqoonsiinayaa nicamahu nicamtiisii waxaas ma kuu sameeyey nicmo waxaas ma kuu gala waxaa ma kuu galay facarafaha waa qiraya haa ilaahay buu leeyahay markii lagu dultiriyo intaasoo nicmaha waa isisa qaala wuxuu leeyahay famaa camilta faha maxaa kuu camalfashay indhaan ku siiyey dhagaan ku siiyey lugaan ku siiyey fahmaan ku siiyey cararbaan maxaa ku samaysay ma igu soo shukriye qaala wuxuu leeyahay haa qaataltu waan dagaalamay fiika fii sabiilika waddadaadaan kusoo dagaalamay xata stushitu ilaaba layga shahiid yeelo nafta iga dhacday haa naftaydi qaaliga ahaydba waddadaada anigoo ku dagaalamaya baan ku dhintay qaala wuxuu leeyahay ilaahay kadabta been baa sheegtay ninku inuu dhintay waa jidhaa taa laguma beeninayo meesha kadabta laga leeyahy ma garateen waxa weeyaan fiikadaas weyaan qaataltu fiika adiga darta darti wuu dhintay ninku laakiin wax jihaad lagu sheegana waa aaday laakiin fiika maahay ilahay darti maahay haa walaakinaka adigu qaatalta horta waa dagaalantay wax kasta ilaa diintaas sii sheegtay soo ma waxaad u dagaalantay lian yuqaala in lagugu yidhaahdo lagu dhaho jariu ninku waa geesi alla geesisanaa in lagu dhaho dagaaladaas faqad qiila waana lagu yiri xagga adigu sawaabkaada kusoo qaadata geesinimo in lagugu tilmaamo baa rabtay waa lagugu soo tilmaamo namadi uma amara wuxuu amraya ilaahay bihi isaga bisaxbi in la jiido fasuxiba waxaa lagu jiiraya calaa wajhi wejigiisa baa loo jiiraya wejigaa dhulka loogu jiiraya xataa ulqiya ilaa lagu tuuro fi naari naarta wakaa dalab halkaasuu galahaya halkaa markuu galo ilaa waxa weeyaan waa nin xumaaday halkaasaa dalaq dhaha warajulun nin baa ku xiga qofka labaad oo la xisaabayo tacallama alcilma cilmiga bartay wa callamahu dadka bari jiray wa qara'a alqur'aana qur-aanka akhriyey fa utiya bihi waa lala imaanaya waa lala yimi facarafa ilaahay baa aqoonsiyey nicamahu nicamtiisii facarafaha waa garanaya cilmi ma ku sii wax ma ku bara waka waa khatar midaan culimmadaas ka fiirshay kaasoo garanaya wixii waa qiraya famaa camilta fiiha maxaa ku camalfashay ilaahay qaala wuxuu yidhi famaa camilta fiiha maxaa kusoo camalfashay cilmigii iyo qur-aankii qaala wuxuu dhahaya tacallamtu waan barta alcilm wa callamtuhu huwa cilmigii dadkaan bar wa qara'tu waan akriya fiika adiga darta alqur'aana qur-aanka qaala ilahi wuxuu leeyahy kadabta been baa sheegtay waa akrin jidhay laakiin aniga dartay amaadan akrin walaakinaka adigu tacallamta alcilma cilmi barat liyuqaala in lagu yidhahdo caalimu ninku waa caalim haa waa nin wax yaqaan wa qara'ta alqur'aana qur-aan akhrida liyuqaala in lagu yihahdo huwa ninku qaariun waa mucallim waa nin qur-aanka yaqaan qaari ah faqad qiila waana lagu soo yidhi wixii aa rabtay adduunkaa laguu soo sheeg sheeg inaa adduunka caan ka noqotaa rabtay waana ka soo noqotay bes uma amara ilahi waxu amraya bihi bisaxbi in la jiido fasuxiba calaa wajhi wejigiisaa loo jiidaya xataa ulqiya fi naari ilaa naarta isna lagu tuuro halkaasu isna dalaq lagu siinahayo waa laba nin warajula midna waa nin wasaca allaahu calayhi ilaahay waasiciyey adduunyada waacdaahu uu siiyey ilaahay min asnaafi lmaali maalka noocyadiisa kullihi dhammaantiisba kullihi asnaaf dhammaanta fautiya bihi waa lala yimi facarafa ilaahay wuxuu aqoonsiyey nicamahu nicamtiis intaasu xoolaa intaasu kale noocma ku sii facarafaha isna waa qirahaya waa garanaya qaala wuxuu yidhi ilaahay famaa camilta fiha maxaa kusoo camal fashay xoolihiiaan soo sii qaala wuxuu yidhi maa taratu kama soo tegin min sabiilin waddo tuxibu aad jeceshahay an yunfaqa fiiha dhexdeeda in wax lagu bixiyo ilaa hadday jidhayba waddo fiican oo aad jeclaan lahayd in wax lagu bixiyo anfaqtu waa soo bixiyey fiihaa waddadaa dhexdeeda laka adiga dartaa meel kastoo araalikaad xoolaha waa kusoo bixishay adiga dartaa baan lagu soo bixiyey saasuu isna dhahaya qaala wuxuu leeya ilahay kadabta been baa sheegtay walaakinaka adigu facalta waa samaysoo xoola soo bixis wadda macnaha khayr liyuqaala in lagu yidhahda laakin u bixinayso huwa ninku jawaadun waa diqs sheegsheegin baa ka rabti sadaqa aad macnaha ilaahay dartiisa ma ahayn sheeg sheeg baa ku raadinaysa iyo sumcad faqad qiila waa nugu soo yiri soo hesha waxaa arti uma amara ilaahay wuxuu amrayaa bihi isagii in la jiido fasuxiba calaa wejhi wejigiisaa loo jiidahaya uma ulqiya fi naar naartaa lagu tuurahaya marka xadiidkan xadiid weyn oo khatarah weeyaan oo culimmada iyo ragga qur-aanka yaqaan waa taabtay kuwa xoolaha la siiyeyna waa taabtay kuwa dagaalka ku dhimanayo aan ilahay dartii wuxuu ka ahayn waa taabtay waa xadiid cajaa'ib weeyaan marka istusus iyo halagaa sheego iyo waxaa in la iska ilaaliyo weeyaan ilahay dartiisa iyo ikhlaas in lala yimaado rawahu muslim watirmidiy wanasaiy wa canhu can الnabiy salى اllahu alay wasalam qaala nabig wuxuu yidhi tacawadu billahi ilaahay ka magan gala min jubi اlxasan jub اlxasan xadiidkan waa in la xafido jubbi lxasan kaa ka magangala waa god murugo waa tog dhanoo muruga qaalo waxay dhahan yaa rasuula allah wamaa jubbu lxasan jubulxasan muxuu ahaa qaala wuxuu yidhi waadin huwa waadin waa tog waa kan halkaa lagu fasanayay waa tog a waa meel macluuma oo fii jahannamo ku dhex taal tog jahannamo kusii dhex yaaloy tatacawadu waxaa ka magan gashaa minhu togaas jubulxasanka ah jahanamo jahanama inteeda kale baa ka magan gasha kula yawmin maalin kasta mi-ata maratin boqol jeer togaas balaayadiisa iyo cadaabkiisa iyo baladiisa jahanamada inteeda kale baa maalin kasta boqol jeer ilaahay ka magan gasha toga iyo dhibtiisa idinkuna ilahay ka magangala a ummadayda haddaad tihiin ilahu naga nabadgely qulnaa waxaan nidhi yaa rasuula allahi waman yadul waman yadkulu yaa gelaya qaala wuxuu yidhi alquraau kuwa quraada almuraa'uuna istustusida badan biacmaalihim acmaashood quraa kuwa macnaha akhriya qur-aanka oo macnaha aad u akhrinta yaqaan oo qiradooda dadka keliya uga jeeda iyo inay dadka ku raaligeliyaan ilaahay soo dejiye qur-aankaana halmaamay jeeddo kale ka wada leh almuraa'uuna biacmaalihim guud ahaanna acmaashooda dadka isku tustusa kuwa ayaa gelaya waa meel khatara a waxa akriyaysid iyo waxaa baranaysid iyo waxaa sheegaysid iyo waxaa wacdiyaysid waxaad oo dhan ilaahay dartii haddaysan noqon a waa dhibaataa ka dembi baa ka rartimaya wa canhu qaala wuxuu yidhi qaala rajulu nin baa yidhi yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisii ow arajulu nin yacmalu waa camal falaya alcamala qof baa camal la imaan fa yusiruhu waa siraysanaya hoos si aan cidi u arag iska qarsanaya faida dulica caleyh haddii la daalacdo isagoo awal markii hore qarsaday cidi aragto acjabahu dalika arrinkaas acjabgelintu ku farxaya in gadaal laga arkay isagoo haba qarsado marka hore gadaalka araggaa dadku gadaalka arkay isagoo iska tukanaya iska cibaadaysanaya iska wardinaya in cidi u timid oo ay aragtay waaba iskaga farxayaa markaa dambe qaala rasuululahi wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam lahu ajraani kaas laba ajir buu leeyahy ajru siri qarsashada ajarkeedii iyo wa ajru calaaniyati ha muuqaalka ya calaaniyada jahriga taas ajarkeeda labadaas waa leeyahy labadii waa laga wada helo mar isaga wixiisu istusus maaha weeyaan waa fiicanyi adoo iska cibaadaysina markaan cidna ula qasan haddii cid kugu aragto dhib ma laha rawaahuma tirmidiy can abi sacd bni abi fadalata can nabiy sala اla alay slam qala nabig wuxuu idaa jamaca allahu ilahi hadduu soo ururiyo annaasa dadka yowma alqiyaamati liyowmin fii yowmin maalin oo laa rayba fiihi wax shakiya dhexdiisa aysan ahayn naadaa munaadin mid dhawaaqaa dhawaaqahaya dadkii baa laisku keenay ilahay xaggii baa cidi ka dhawaaqaysa muxuu dhahaya min qibal illaah ilahay xaggii markii laga dhawaaqo man qofkii kaana hada ashraka kii shariig yeelay fii camalin camal camalkaasoo camilahu camal falay lilahi ilaahay axadan qofkii wadaajiya man ashraka qofkii wadaajiyey fii camalin camal oo camilahu lilahi ilahay dartuu camal falay axadan qofkii wadaajiye oo wax ka soo siiyey falyadlub hawaabahu hawaabkiisa iyo ajarkiisa ha ka dalbo min cindi hayr illaahi ilaahay keyrkiisa cidaan ahayn agteeda ilaahay cidaan ahayn ha u doonto ajarkii halkan waxba kuma yaallaan weeye ilaahay dartii imaadan soo tukan jirin mar haddaa cid kale salaadda wax ka soo siisay ama soonka wax ka soo siisay ciddii kale keliya ajarka u doono anigu wixii aniga keliya la iigu talagalay oo la iigula yimaado baan ajarkeeda bixiyaa bay ka dhiganta ilahay leeyahy ciddii kale u doono waa beeligu yira de cid kale miyuu helayaa maalintaa qofkii macnahaan hagaagsanayn cirkayga hoosiisa ha iga tago dhulkayga dushiisana ha iga tago iyadoo lagu yiri oo kale wey meelo aadama leh fa ina allaha ilaahay aqna shurakaai shurakada kan uga qanisan wey cani shirki wuuna qani ka yahay wadaagsi iyo wax wadaajin rawaahu tirmidiy baa wariyey wallahu aclam waxa weeyaan marka xadiidkani waa bisanadin xasana horta sanadkiisu waa wanaagsan yahay waa xadiid wanaagsan can abi muusa alashcariyi qaala waa sharaxa khadamana rasul lahi sal la alay slam daata yom waa taqriirka hoose faqaala ya ayuha nnaas itaquu hada shirk war shirkiga ka yaaba fainahu akfaa min dabiimi namli hashaan maarata qur-aanyada teeda yarta ay tukubayso yaryara weliba madmadow waa ka sii qarsoonaan badan yahy nin baa marka wuxuu yidhi see uga cabsanaa isagoo saasa wuxuu yidhi waxaa dhahdaan allahuma inaa nacuudu bika min an nushrika bika shay-an naclamu wanastakfiruka lima laa naclamu waxaan ognahayna ilahu inaan kugu shariy yeelnaan kaa magangalnay waxaanna ogeyna ilah waa kaaga isfaar dalabnay imaam axmed baa warinay iyo dabaraani wallahu subxaana wa tacala aclam